لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وسر علينا من khزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa dersiga afartan iyo lixaad min kitaab allu'lu walmarjaan fiima اtafaqa calayhi shaykhaan baabulistihnaa'i wuxuu u baab yahay wax soo reebiddii wax lasoo istihnoodo ama in shaa allahu la yidhaahdo xadiidu abi hurayra qaal qaala sulaymaan bnu daawuud nebi sulaymaan baa wuxuu yidhi nebi sulaymaan waxaa dhalay nebiyullaahi daawuud calayhima asalaam labadaba salaam alla ha yeelay nebi daawuud nebi sulaymaan baa wuxuu yidhi laaduufanna ku dul dawaafeen ku dul wareegeen alleylata cawada bimiati imra'atin boqol dumara boqol dumara dhaari waxay tahay caawa inaan u wada tago oo xaasnimo ugu wada tago taasoo boqolkaa dumarkaayo telidu ay dhalayso kullu mra'atin haweeney kasta khulaaman wiil wiilkaasoo yuqaatilu dagaalamo fii sabiililah dad jihaadaan rabnaaye boqol wiil bay dhalayaan boqolkaas dumarkaaye marka fii sabiilillaahi bayna ku dagaalamayaan faqaala lahu lmalaku malagii baa wuxuu ku yidhi qofka malag baa la socda qul waxaa dhahdaa in shaa allahu dheh sulaymaanow in shaa allahu dheh falam yaqul ma dhihin wanasiya wuu halmaamo waa halmaan baa dhacay faadaafa waa ku dul wareegay nebi sulaymaan bihinna boqolkii dumarkaas awood baa ilaahay geliyey boqol dumar ah buu u wada tegey hal hameen walam telid kama dhalin minhunna dumarkii ila mra'atun hal haweenaya mooyaane oo nisfa insaanin dhashay insaan jeexis hal haweenaa ilma ka dhashay qof binu aadana dhinaciis bay dhashay intii kalena waxma dhalin tanna ilmo dhammaysa ma dhalin qaala nebiy nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low qaala hadduu dhihi lahaa in shaa allah oo istihnaha la imaan lahaa lam yaxnad ma xinfiyeen waaye macnaha muraadkiisi kama gadaal mareen dayib muraadkiisi wuu gaari lahaa wa kaana wuxuuna ahaan lahaa arjaa mid u rajo badan lixaajati dantis inuu gaaro boqolkii wiil u dhasha laakiin in shaa allah wuu ka tegey markii la xusuusiyeyna wuu halmaamay akhrajahu lbukhaariy xadiidu abi hurayra can اnabiyi salى اllahu calayh wasalama qaal qaala sulaymaan ibnu daawuud baa wuxuu yihi laa duufanna leylata cawada ku dul dawaafeen xilligaasna waa nebi daawuud iyo nebi sulaymaan iyo ambiyadii reer bani israa'iil de tirada badnaa marka awood xoog badanna waa la geshay dumarkuna ma xadidnayn inta ninku guursan karo waxa weye in badan baa loo ogolaa waa kana boqol bay hadda joogaan aa waxaan ku tegayaaba yidhi calaa samciina toddobaatan imra'a min imra'a dumara toddobaatan dumar ah oo tirsigaan yar hadda toddobaatanka tirsigii wuxuu hoosgelayaa boqolkii dhib ma leh taasoo taxmilu ay xambaarayso kullu mura'atin kullu mura'atin haweeney kasta farisa nin faras ku dagaalama wiil farisa kaasoo yujaahidu ku jihaada fii sabiili illaahi faqaala lahu saaxibuhu baa wuxuu ku yidhi saaxiibku waa malagii in shaa allahu dheh falam yaqul ma dhihin walam taxmil kama uraysan walam taxmil ma uraysan shay-an waxba ilaa waaxidan hal dumara mooyaane oo saaqidan iyana waa yahay uuraysatay mid dhicisa saaqidan waa mid soo dhacay ixdaa shiqayhi labadiisii dhinac midkood kaasoo macnaha saaqidan uu dhacsan yahay ixdaa shiqayhi waxaa dhahdaa walam taxmil imra'a ma uuraysan shay-an waxba ilaa waaxidan hal mid mooyo hal m hal waaxida hal mid waaye kaasoo saa saaqidan ixdaa shiqayh labadiisa dhinac midkood dhacsan yahay macnaha maqan yahay faqaala nebiyu baa yidhi sala allahu calayh wasalam low qaalahaa nebi sulaymaan hadduu dhihi lahaa in shaa allahda la jaahaduu boqolka wiil waa wada jihaadi lahay inta u dhashaan fii sabiili اllahi ilaahay wadadiisa bay ku wada jihaadi lahaayeen akhrajahu lbukhaariy baabu nahyi buu baab yahay nahyi la iska reebayo can اlsraari daa'imid in la daa'imaa laiska nahyinayaa oo lagu madax adaygo cala alyamiini dhaarti fii maa shay yata'adaa bihi ay ku dhib mudanayaan ahlulxaalifi midka dhaartay dadkiisu oo mimaa laysa wixii aan ahayna bixaraamin xaaraam qof baa dhaartay wuxuu ka dhaartay dadka ehelkiisa waa ku dhib mudanaya dhib baa ugu jidha wuxuuna xaaraan maaha xaaraan qofka dee waxaa weye cidna ugu aabayeelmayo ma uu samaynaye wuxuuna wax xaaraana maaha dadka ehelkaana dhib bay ku qabaan bes waxaa layska nahyinayaa inuu ku madax adaygo israar iyo daa'imid dhaartii uu dhaho dhaartay baa iga dhacdo maf ma kama baxayo ee waa inuu ka baxo dhaarti xadiidu abi hurayra qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laan yalija axadukum midkiin inuu ku taagmo biyamiinihi dhaartiisa dhaartiisa inuu ku madax adaygo ku madax tiiriyo ku taagmo biyamiinihi oo fii ahlihi ahaatay ehelkiisa dhexdiisa baa aahamu lahu uga dembi badan ku madax tiirintaasaa uga dembi badan cinda allaahi ilaahay agtiisa min an yucdiya inuu bixiyo kafaaratahu kafaaradiisa allatii kafaaradaasoo iftarada allaahu calayhi ilaahay ku faral yeelay marka inuu kafaaro bixiyaa fiican oo u fiican waaye intuu dhaarad ku madax tiirin laha ilaa ehelkiisa baa ku dhibaatoonaya dhaartii akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi aymaani wanuduur baabu qowli illaahi tacaala laa yuaahidukum allahu bilagwi fii aymaanikum baabu nadri ilkaafiri gaalka nadarkiisiibuu baab yahay iyo wamaa yafcalu fiihi wuxuu samaynayo fiihi nadarka uu ku samaynayo idaa aslama hadduu soo islaamo waagi hore uu nadarka galay gaal buu ahaa wuu soo islaamay wuxuu samaynayaa xadiidu ibni cumar ana cumara bna alkhadaabi radia allaahu canhu qaal cumar baa yidhi yaa rasuula allah inahu shaaniya kaana calaya dushayda waxa ahaa ictikaafun ictikaaf ictikaafu yowmin maalin ictikaafkeed baa laygu lahaa fi ljaahiliyati jaahiligii nadar aan galay inaan maalin ictikaafo masjidka ayaa dushayda lagu leeyahay maxaan sameeyaa fa amarahu nebigu wuxuu amray an yafiya bihi inuu oofiyo de waa daacee ictikaafka hadda muslim baa tahaye oofi qaala wuxuu yidhi wa asaaba cumaru sayd cumar wuxuu kaloo helay asaaba wuxuu asiiba macnaa helay jaariyatayni laba addoommo ah buu ka helay min sabyi xunaynin xunayn dadkii laga soo qafaashay wa yowma xunaynin id acjabatkum karatukum waa yowma xunayn mar maalintaas laba addoon baa ku soo aaday laba gabdhood fa wadacahumaa wuxuu dejiyey oo geeyey fii bacdi buyuuti makata magaalada maka guryaheeda qaarkood bow labadii addoomood uu geeyey qaala wuxuu yidhi raawigu famanna rasuulullaahi rasuulkii ilaahay baa iska galladaystay sala allahu calayh wasalam calaa sabyi xunaynin xunayn dadkii laga soo qafaashay nebigu waa iska galladayso ha la iska sii daayou yidhi fajacaluu waxay gudagaleen addoommadii la sii daayey yascowna inay roorroorayaan oo soconayaan fi sikaki waddooyinka dadkii maxaabiistaha markii addoommadaha la iska sii daayey dariiqyada yaacyaacayeen socsoconayeen faqaala cumar baa yidhi yaa cabdallaah war cabdullaahi bin cumarow wiilkaygiiow undur fiiri maa haadaa waa maxay waxa dariiqyada ka sawaxamaya oo qaylqaylinaya oo waddooyinka yaacyaacaya faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi bin cumar manna rasuulu llaahi sala allahu alay slm nebi moxamed baa galladaysay cala sabyi dadkii lasoo qafaashay oo iska sii daayey xoolo laguma xirin waa laiska sii daayey qaala wuxuu yidhi sayd cumar idhab haddaba orod adiga tag wiilkaygiiyow fa arsil iljaariyatayni labadii gabdhoodoo addoommada ahay guriga aan geeyey iyagana sii dah dadkooda hala yaacyaaceyna fasax bay adna iga yihiin nebiguba hadduu isba iska sii daayey dadkii lasoo qafaashay akhrajahu lbukhaariy baabu taqliidi adkayn buu u baab yahay calaa man qof qadafa qadfay mamluukahu addoonkiisii bizinaa ku qadfay qof sayidah baa addoonkiisii zina ku sheegay oo ku qadfay qadaf waa been marka taqliid adkayn arrintaa dembiga ay leedahay baa la adkaynaya khatarteeda xadiidu abi hurayra radi allahu canhu qaal samictu waxaan maqlay abalqaasimi nebi maxamed weeye abalqaasim waa kunyadii nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam yaquulu xaaluu leeyahay man qadafa qofkii qadfa mamluukahu kow milkisan yahay walxaal adoo- mamluuga addoonkuna berii'un ou beri ka yahay mimaa qaala waxa uu leeyahay ninkaani ninkaani waxa uu yidhi beri buu ka yahay wuuna qadfay oo zine iyo xumaan ayuu ku sheegay waayahay sidaas qofkay ka dhacdo oo addoonkiisa aflagaadheeya qaala ee, julidda waa la jeedlayaa yowma alqiyaama sayidkii waa la jeedlayaa qiyaamada ilaa an yakuuna inuu ahaa ilaa adduunka looma jeedli karo waa addoonkiisii addoonku waa xoolo waxaa le ninkan sayidka ah looga jari maayo laakiin qiyaamada looga goynaya ilaa an yakuuna inuu yahay addoonku kamaa qaala suu yiri sayidku hadday runtii ahayd oo zinada la yimid dee run buu sheegay marka waxba laga jari maayo akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi lxuduud baabu idcaami lmamluuki addoonka la milkisan yahay quudintiisa u baab yahay mimaana laga quudiyo yaakulu isagu sayidku wax ka cunayo isagu wuxuu cunayo addoonka wax ka siiyo wa ilbaasuhu addoonka u xiridiisa mimaa yalbasu sayidku wuxuu xiranayo wax looga xiro dharkaa xiratoo kale addoonkaadana sii walaa yukallifuhu sayidku kuma mashaqaynayo hu addoonka maa yaklibuhu wax ka qaalib noqonaya shaqo balaayaad oo dhib badan oosan awood u lahayn kuma uu kallifayo sayidku addoonkiisa oo feerajebis ah oo dhibaato badan shaqo balaayo ah xadiidu abi darin can ilmacruur qaala wuxuu yidhi laqiitu abaadarin baan kula kulmay birabadati meelsha rabada la yidhaahdo baan abidar alkhifaari ku arka wa- walxaal calayhi abudar waa saxaabi weyn xullatun isku joog ay tahay wa calaa ghulaamihi addoonkiisana xullatun isku joogba ah lama kala yaqaan oo mid kasta maro kore iyo maro hooseo isku eg weeye xulladu buu qabaa fasa'altuhu can daalika waa weydiiyey maxaa adiga addoonkaada isku dhar idinka dhigay faqaala wuxuu yidhi abidar innii anigu saababtu rajulan nin baan la caytamay nin baan caayay saababtu bimacnaa een, shaatamtu nin baan iscaynayoo la caytamayoo aan caayay ayb facayartuhu waxaan ku ceebeeyey biummihi hooyadiis baan ku ceebeeyey waay hooyadiis ayaan ku ceebeeyey oo kii islaanta madow ay dhashay iyo aduu waxbuu ku yidhi waaye sidaa markay dhacday faqaala liya nebiyu nebi maxamed baa wuxuu igu yidhi sala allahu alay slam yaa abaa darin acayartahu biummihi ma hooyadiis baa ku ceebaysay innaka adigu imru'un qof baa tahay fiika dhexdaada waxaa ahaaday imru'un qof oo fiika dhexdaada waxa ay tahay waxaa ahaaday jaahiliyatun khaslatun jaahiliyatun sifo jaahilnimaa baa kugu jidha aa haddaaba haddeer hooyadiis ku ceebaysay adoo saxaabi ahaa weli sifo jaahilnimaa baa kugu sugan waay marka ikhwaanukum khawalukum ikhwaanukum weeye walaalihiin khawalukum khaadimiintiinu waxay ka dhigan tahay khawalukum khaadimiintiinu ikhwaanukum waa walaalihiin addoommadaani waa walaalihiin jacalahumullaahi ilaahay baa yeelay addoommada taxta aydiikum gacnihiinna hoostooda oo idinka idin siiyey faman kaana akhuuhu walaalki mid qofkuu yahay taxta yadihi gacantiisaoo addoon leh falyudcimu ha ka quudiyo mimaa yaakulu isagu wuxuu cunayo waliyulbisu ha uga maro ha uga xiro mimaa yalbasu wuxuu xiranayo walaa tukallifuuhum ha ku mashaqaynin addoommada maa yaqlibuhum wax ka qaalib noqonayo shaqa ah fain kallaftumuuhum haddaa hadda ku mashaqaysaan oo u didhaanna fa aciinuuhum ugu kaalmeey shaqo dhib badan haddaa u didhaanna la qabta ha ha u dirinina lacalla haddaa u didhaanna la la caawiyo oo ugu tagay waay ha uga fadhiisanin akhrajahu lbukhaari fi kitaabi اlayman xadiidu abi hurayra can الnabiy sal ه alay slm qaal idaa ataa axadukum idaa ataa axadakum kordhig idaa ataa marku ula yimaado axadakum midkiin khaadimuhu tana god Kha- kan khaadimkiisa ah bidacaamihi cunadiisa khaadimkiibaa cunadiiyo soo karshay oo kushiinka ka soo baxay kuu keenay sayidkiiba u keenay fain lam yujlisu haddousan fariisanayn macahu maciisa cunada inoo dhigo fariiso ila cun haddousan dhahayn falyunaawilhu hau laaco uklatan luqmad ow uklatayni laba luqmadood ninkan maanta oo dhan cunada karinayey macnaha uklatan cantuuga ow uklatayni afgelis ama laba afgelis ow luqmatan luqmad ow luqmatayni laba luqmadood maxaa yeelay fainahu ninkan addoonkaaya weliya wuxuu tawaliyey xarahu kulaylkiisa cunadan kulaylkeed isaga maantao dhan qiiceeda iyo kulaylkeeda iyo dabkeedu ku baxay oo ka soo shaqeeyey wa cilaajahu wanaajinteeda cilaajahu daawadaaweynta iyo karinta iyo islaaxintana isaga gacanta ku hayay waxa meesha ku jira iyo siay u dhadhamayaan iyo macaankeeda iyo cunno fiican inay tahay nidaamkeeda oo dhan buu ogyahay ilaa isagaa so soo diyaarshay marka ama ha kula fariiso haddii kalena afgelis ama laba afgelis kor u sii uga bixi hoo kan iga qabadheh wixii ha iskala fariisan kaligaaye diinteenna arag wanaaggeeda akhrajahu lbukhaariy baabu hawaabi alcabdi addoonka hawaabkiisa wuu baab yahay ajarkiisa iyo wa ajrihi ajarkiisa idaa nasaxa markuu naseexeeyo lisayidihi sayidkiisa u naseexeeyo oo wa axsana uu wanaajiyo cibaadat allah ilaahay cibaadadiisa addoon ilaahay cibaadadiisa wanaajiyey sayidkiisana naasix u ah ajarka uu leeyahay xadiidu ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu yidhi alcabdu addoonku idaa nasaxa sayidahu sayidkiisa markuu u naseexeeyo wa axsana cibaadata rabbihi rabbiga cibaadadiisana uu wanaajiyo kaana lahu ajruhu ajarkiisaa u ahaaday maratayni laba ajar buu leeyahay addoonkaas ayb أخرجه البخاري xadيiث أbي هريرة رضي الله عنه قال قاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم للcبد المملوك adoonka la leeyahay الصاaلحi ee wanaagsan adoonku أجraani laba أجر buu leeyahay والذيi نفسي بyadihi baan ku dhaartay lowla الجiهاadu جiهاad hadousan jireen fيi sabiiل اللaahi lagu jihaadayo lowla الجiهاadu fيi sabiiل اللaahi ilaahay wadadiisa oo lagu jihaado haddaysan jidheen wاlxaju xaj haddousan jireen wa biru ummi hooyaday baari ahaanshaheedu haddousan jireen la axbabtu waxaana jeclaan lahaa an akuuna inaa an amuuta inaan dhinto walxal ana mamluukun addoon la leeyahay aan ahay yaa hadalkan leh hadalkan hadalka abu hureyre weeye musطalaxulxadiidkaa looga hadlaa xadiidkan iyo kuwo la midkaa wuxuu u ekaanayaa hadalku sida xadiidku iskugu xihan yahay in nebigu yidhi inta dambe nebigu waa khayru khalqillaahi mama ma uu tamanin karo waxa weeye in addoon la leeyahay aan noqdo yaa isagoo waxa weeyaan sayidulkhalqi ajmaciin ah ee sayid abu hureyra wuxuu yidhi jihaadka xawdada ilaahay lagu jihaadayo iyo xajka iyo hooyo aan u baarinimo sameeyo saddexdaa haddaysan jireen waxaanba jeclaan lahaa inaan iska dhinto anoo addoon la leeyahay ah waaye haadaa qowl abi hureyra lamber kow sooma jeedaan waa meelaha dadka qaar ku gafaan idraajka ama mudrajka xadiidka gadaal marba wax laga gashaa dhexda marba wax ka galaan horey marba wax ka galaan fan musalaxulxadiidkaana lagu baxsiyaa xadiidkan laftiisay tusaalaha usoo qaataan iyo kuwo la mida marka cidda hadalkan tamaninaysa waa abi hureyra la socda أخرجه البخاري xadيiث أbي هريرة رضي الله عنه qاaل qاaل النبي صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu yidhi عليه الصلاaة وaسلاaم نicm waxaa nicm nicma waxaa nicmo leh nicma maa شhay baa nicmo leh nicma waxaa nicmo leh maa شhay لأxadihi midkood waa maxay ah يuxsinu cibaadaةa rabbihi waay oo nicmadaas waa maxay yuxsinu wuxuu wanaajinayaa cibaadata rabbihi rabbiga cibaadadiisa wa yansaxu lisayidihi sayidkiisana waa u naseexaynaya naasix buu ahaanaya marka waa inuu wanaajiyo cibaadada rabbigiis sayidkiisana naasixu noqdo akhrajahu lbukhaariy baabu man dadka dad maamulaan hadday maaragtay ninka askarigaa midka khaadimka midka addoonka wixii xaq qofkaan ugu lahaana la yimaado oo naasix ugu noqdo cibaadadii rabbina la yimaado waa wax ajar badan baabu man buu baabiha actaqa xoreeyey shirkan qeyb oo lahu isaga ugu ahaatay fii cabdin addoon shirkan nasiib shariig waa maxay dad bay shirko ku ahaayeen addoon intiisibuu xoreeyey addoonka uu ku lahaa xadiidu cabdillaahi bni cumar anna rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal man actaqa qofkii xero- xoreeya shirkan qayb oo lahu isaga u ahaatay fii cabdin ugu ahaatay oo fa kaana kan uu xoreeyey ugu ahaatay lahu isaga maalun maal oo yebluqu gaaraya hamanal cabdi addoonka o dhan lacagtiisa day laba nin baaba addoon lahaa ama saddex nin baa addoon lahaa nin baa intiisa xoreeyey kan intiisa xoreeyey wuxuu haystaa lacag iyo dhaqaalo kale oo ninka kale ama labada ninoo kaleoo la leh uu kaga gadi karo si addoonku xor wada noqdo buu haystaa quwimal cabdu addoonka waa la qiimaynaya qiimata cadlin cadaalad qiimaheeda qiimo aan la- qiimo la barbareeriyey ahayn oo la badiyey qiimo la nusqaamiyeen aan ahayn cadaalada fa acdaa waaye wuxuu siiyaa shurakaa'ahu kuwii la shirkada kula ahaa addoonka xisasahum xiis xisadahoodii xisas qaybahoodii xiisad baa hadda soo baxday aa wa actaqa calayhi addoonkiina isagoo ku dul xoroobaya wailaa hadduusan haysan xoolo uu nimanka kale kaga gado intii addoonka ay ku lahaayeen faqad cataqa waxaa ka xoroobay minhu addoonka maa cataqa wuxuu isagoo xoreeyaa ka xoroobay intuu sibaa xorowday ilaa xoolo uu nimankii kale kaga furfurana muu hayo akhrajahu lbukhaariy xadiidu abi hurayrata radia allaahu canhu can اnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man actaqa qofkii xoreeya shaqiisan gabal oo min mamluukihi nasiib weeye shaqiisku qayb oo addoonkiisa ou lahaa ka mid ah facalayhi kaa uu xoreeyey waxaa dushiisa ah khalaasuhu addoonka fakintiisa fii maalihi maalkiisa inta kalena ha ka bixiyo fain lam yakun lahu maalun maal hadduusan u ahayn quwimal mamluuku addoonkii baa la qiimaynayaa qiimata cadlin cadaalad qiimaheed uma istusciya addoonkii baa looga shaqaalo dalbaya looga shaqo dalbaya istusciya waa maxay iska jir uma istusciya addoonkii baa laga shaqo dalbayaa wey addoonka waxaa la laasimanaya soo shaqee waxa weeyaan dadka kaloo ku leh lacagtii la siin lahaa soo shaqee ninkan isagu intiisa waa xoreeyey saa xor u noqotid xornimadana diinta waa jecesha kayra mashquuqin caleyh xaalu yahay mid dushiisa lagu dhibaya kayrkiisa iyadoo aan lagu dhibaataynayn shaqaynta hadduu hadda caajiisa uusan waxba qaban karin waxba lagu lagu dhibi maayo macnaha waaye waxba hee lagu dhibi maayo baabu jawaazi beycil mudabber addoonka mudabberka ah beecintiisa bannaanideeda u baabi mudabber maxaa la dhahaa ninbaa sayida addoon leh wuxuu leeyahay markaan dhinto kabacdi xor baat xornimadiisu maxay ku xidhan tahay waa midka dib laga xoreeyey mudabber gadaal dubur gadaal baa laga xoreeyey xornimadiisa gadaalay ku xidhantahay iyadoo saa uu yidhi buu ka noqon karaa hadduu gado xadiidu jaabir anna rajula nin oo min alansaari baa dabbara wuxuu dib ka macnaha mudabber ka yeelay mamluukan addoon oo lahu isaga u ahaaday walam yakun lahu maalu ninkaasna xoola ma lahayn oo kayruhu addoonka aan ahayn wax xoolaa wuxuu ka lahaa addoon addoonkiina wuxuu ku yidhi xor baan tahay markaan dhinto fabalaqa nebiya nebiga warkaasaa gaaray sal alla alay slam faqaala nebigu wuxuu yidhi man yashtariihi mina yaa aniga iga gadanaya addoonkii ninku hadalkaa yidhi anaa maanta gadayee yaa iga gadanayo lacag haysta fashtaraahu nebiga waxaa ka gatay nucaym binu naxaam biamaani miati dirhamin siddeed boqol oo dirham baa laga baxshay lacagaas tiro badan wey kaasaa kiina la siiyey lacagtii marka addoonkii wakaala laga noqday waa laga noqday akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi lkafaaraat baabu cidqi lmudabber kitaabulqasaama qasaamadiiba u baabiya dhaarmayd miyay dhahan soomaalidu qasaamo waa dhaartii tirada badnayd qof la dilayoo wax dilay aan la garanayn baa waxaa dad baa lagu tuhmayaa dadkii baa la keenayaa kaasaa laga dhaarinayaa kiiba konton kitaab baa la marinayaa konton tus waxaa loogu tirinaya iyo faraha waxaa ku tirin kadib hadbuu dhaarta ku soo celinayay xadiidu raafic bni khadiijin وسهل بن أبي حف متى عن بشير بن يسار مولى الأنصار أنهما لبدا الصحابي حدثاه نينك عن ضمبي وأحديثين وبشيرة أن عبد الله بن سهل وحي أشيغين عبد الله بن سهل نينك لديه جري ومحيصة بن مسعود نينك لديه جري لبدا نين أتيا خيبرة meesha khaybare la dhihi jiro hadda magaalada weyn laga dhigay bay tageen yahuud baa meesha joogtay markaa fatafaraqa labadii nin oo wada socdo saxaabada ahaa waxay ku kala leexdeen fi naqli geetimireedka waa magaalo aada u timir badan marka timirtii geedihii bay ku kala leexdeen faqutila cabdullaahi binu sahal labadii nin mid ka mid a cabdullaahi baa moogta waa la dilay fajaa waxaa yimid cabdiraxmaan binu sahal waa walaalkii kan hore waa cabdullaahi binu sahal kan kalena cabdiraxmaan binu sahal baa yimid waxaa kaloo yimid waxuwayisatu ninkii xuwayise la dhihi jiray iyo wa muxayisatu muxayisihii la socday ninkii la dilay oo ay kala leexan jireen labadaan mataqaanaa xuwayisatu wa muxay wa muxayisatu waa walaalaho waa ibna mascuudin waa ilmo mascuud waay ila nebiy bay u yimaadeen sala alla alay slam fatakalamuu waxay ka hadleen fii amri saaxibihim saaxiibkood la dilay xaalkiisii nin baa nala ka dilay bay dheheen wixii dilayna ma hayno nin baa la dilay wixii dilay ma hayno nebi allow fabadaa cabdiraxmaan baa hadalkii bilaabay waa ninkii walaalkii la dilay waana wa kaana wuxuu ahaa isqara alqowmi ragga meesha maraya isaga ugu yaraa saddexda nin labada walaalaha ah iyo isaga faqaala nebi baa yidhi sal lla ly slm kabbiri ilkubura kan weyn weyne ninka weyn ha hadlo qaala yaxyaa wuxuu yidhi axadu rijaali sanada liyalyal kalaama hadalka hal tawaliyo alakbaru kan weyn war ninka weyn hadalkaa loo daayo isagaan waxba ka tegayni fatakalamuu way hadleen fii amri saaxibihim saaxiibkood amarkiisii faqaala nebiyu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam atastaxiquuna ma mudanaysaan qatiilakum ninkii laydinka dilay ow qaala wuxuu yidhi saaxibakum saaxiibkiin biaymaani khamsiina konton dhaarteed oo minku idinka idinka mid a idinka wax sheeganayo nin baa nalaka dilay leh konton ninoo idinka idinka mid ah maku dhaaranaysaa in ay idinka dileen kuwaa kale qaalo waxay dhaheen yaa rasuulallaahi amrun amaroo lam narahu aana arag see ugu dhaaranaynaa annagu ninka halkaan u leexday isagoo meydana waa nimi dhiiggiisa ku dhex dabaalanayo farganaya marka arrinaana arag see ugu dhulda ma dhaaran karno waaye laakiin badanaaba ama mar kastaba qolada qofka la dilay sheeganaysa iyagu waxaa dhaaranaya dadka qofka dhintay dhaxli lahaabaa dhaaranaya kiiba konton la marin maayo konton dhaarood baa loo qaybinayaa dhaxalka see u kala lahaayeen waa masale muhiim ogow qofkan haddii qof dhaxalka wax ku lahaayoo xoolaha bar ugu dhaxli lahaa dhaaraha barkood shan iyo labaatan dhaarood buu qaadanaya mid hadduu sudus lahaa dhaarta suduskeed buu qaadanaya mid hadduu thumin sideed meelood lahaa dhaarta sideed meelood meel buu qaadanaya kuwa wax sheeganaya ninka laga dilay kuwa loo haysto laakiin dhaarta loo qaybinmaya kiiba konton go-an baa la marinaya la qadiyaad iska taagan moogta konton go-an baa kiiba la marinaya kuwaas iyaga wax loo haysto waayo xilli nabiga arrimihii dhacay halkan ka fiirso qaala wuxuu yidhi nebigu marka fatubri'ukum yahuudu yahuud baa idin beri yeelanaysa idin beri yeelaysa fii aymaani khamsiina konton dhaarahood oo minhum ka mid a haddaba yahuuddaan idiin dhaarinaynaa konton yahuuddaan idiin dhaarinaynaa qaala wuxuu dhahay yaa rasuulallahi qowmun hum qowmun waa qolo kufaarun gaala ma gaalaan dhaarsanaynaa been bay sheegayaanoo waa inkirayaan yahuudna ah maxaa la sameeyaa ninkiina waa dhintay kuwii loo haystay la aamini waa kuwii qofku ka dhintay wix caddayna ma haystaan meel waxaa la rabaa waddo loo baxo oo faraj lagu helo oo hawsha lagu xalliyo waa loo baahan yahay marka ma aha in qofkii meydkaa meesha yaallo qofkii meydka ahaa la aasi waagii horeba hawshaa dhammaatay waxa weeye qofkii dhintay dee dhiiggiisu duugoobi mayee qadiyaddii baa laysku hayaa nimankaana u haysanaa iyo caddayn ma haysataan iyo iyagaa idiin dhaaran ama idinku dhaarta hawl baa meeshii ka taagan marka hawshii qir iyo qir iyo jiq iyo jiq noqotay fawadaahum waxaa diyo siiyey rasuulullaahi nebi moxamed baa nimankii saxaabada ah diyada u shubay sal alla alay slam min qibalihi xaggiis nebiga u soo baxay war aniga waxaa weeye anaa diyo idin siinaya waaye xaggee ka bixinayaa nebigu isagaa jeebkiisa ka baxshay ama bangigu ka baxshay ha marka howlahan oo kale ay dhacaan oo saasoo kale meel fitan iyo dhibaata ka jidho qof ama laba saf dhexdood inta qof ku dhinto cid dishay ee laysku tuurtuuro ama xal la waayo waxa weeyaan siyaalahan wax lagu kala saaro weeye waxaana la rabaa inay soo baxaan dad hawshaa u noqda fura khayr oo dadkaa dhibaatadu gaadhay qanciya hadda ariga nebigaa jeebkiisa diyadii ka baxshay alayh salatu salaam oo halkaan hadda kale maxaa la rabaa war annaga noocaas annagaa bixinayna wax allaale wixii ha ku qanacdaan yaa annagaa bixinayna qofkan soo maaha ilaahay magtiisa inbuu ka dhig magtiisa annagaa shubayna dad tujaara dad muxsiniina dad deeqsiyaala dad waxgarada dad baa soo baxaya dadkaasaa waxaa la rabaa inay dhahaan xataa qofkii arrintaasoo kale laba qolo saasoo kale u dhex taagan ama ummad ama laba saf ama laba ciidan saasoo kale xoolihiisa ugu baxsho hadhowtee xataa waa qofka loogu talagalay in xataa zakada laga siiyo wixii ka baxay oo dhan isagoo qani ah oo aan baahnayn baa loo dhiibaya warcad soo maaha waaya qaala sahlun baa wuxuu yidhi faadragtu waxaan gaaray naaqatan hal oo min tilkal ibili geelaa nebigu baxshay ka mid ah fa dakhalad waxay gashay hashii mirbadan mirbad meel uud ah uud waa meesha geelu maaragtay lagu horo ama iskugu soo ururo yaa meeshaas bay gashay oo lahum iyaga u ahaatay farakadatnii hashi aan ka daba orday waa i haraatiray birijlaha lugtay haraatisa ay igu dhufatay anaa qisada soo u garanayo ula socdo xataa hal ka mid inta ka daba ordo meel ay gashay haraatiyo igu dhufatay buu yidhi geelii noocaasa si xogta ula socdo kuu sheegayaa akhrajahu lbukhaariy xukmu lmuxaaribiina waaye kuwa muxaaribiinta xukunkooda dagaalamaya waalmurtadiina kuwa murtadiinta xukunkooda xadiidu anas ibni maalik anna nafaran koox oo min cuklin qabiilada reer cukli ah riwaayo kale waxay sheegaysaa curayna waa soco labada qabiilba nimanku sideed meelahaas ahayeenoo waa labada qabiil bay ka yimaadeen ka kala dhasheen nimankaasoo amaaniyatan sideeda qadimuu calaa rasuulilahi nebi maxamed bay u yimaadeen sala alla alay slm fa baayacuuhu cala alislaam islaamnimadii kula mubaayacoodeen nebigay gacan qaadeen inaan ballan ku galnay muslimiin baan nahay wa amanaa billaah wa birasuulihi nebi allow nebiga iga baatay adaan kaa dambaynaa calayka salaatu wasalaam nimankii madiina joogaan mogta fastawkhamuu fastawkhamuu larda dhulkiibay ku daltabiyoodeen daltabiyo ma taqaanaa laba biyood iyo waxbay bay adugu waxa weye hawadiibaa waafaqi weyday madiine meel ku cusub oo hawadeedu ku cusubtaho si kale ah bay ku noqotay daltabiyo ama waxa adigu dhehdiba adu meeshii bay ku xanuunsadeen fasaqimad ajsaamuhum jiraerkoodii baa xanuunsaday nimankii waa waa waa iska qandhadeen fashakow daalika arrinkaasi waxay u sheegteen ilaa rasuulillaahi nebi maxamed sal alla alay slam nabi alla waa xanuunsannahay bay dheh madiinana wadageedba qofka fiican ma ahe qofka xun waa iska buufisaayoo waa iska saadhaa iska shaandhaynaysaa waa waafaqi waayaya markaasuu le meshan waa ka cararaya anugu munaafiqiinta iyo balaayada iyo kuwa aan khayrka lahayn madiine ma joogi karaan qaala nabi wuxuu yidhi afalaa takhrujuuna ma weydnaan u baxayn nimankaanow maca raaciina kii raaci ma weydnaan baxayn maca raaciina raaciga inaga ka geel geel jiraha iyaga kaayaga geella jiraha ah fii ibili geelis war ninka geela noo hayo orda u tago geela iyaga inta u tagtaan waxaa samaynaysaan ma weydnaan ninkaa raacaynoo baadiyaha u baxdaanoo magaalada ka baxdaanoo fa tusiibuuna aa hawo gedisateene fatusiibuna idna asiibayn oo fatusiibuna asiibtaan min albaaniha caanaheeda iyo wa abwaaliha kaadideeda geelaa rama gaayooga nebiga taba tagtaan baadiyahay hawada fiican tagtaan caanihiisa iyo kaadidiisa caba calooshaa laydinka hayaa malaariya urweynaad baa idinku dhacay aabiskooteene waay geelana waa wixiisa o dhan waa iska daawo waa laga yaabay geela waa wax cajaa'ib ah qaalo waxay dhaheen balaa inaanan raacayn iska dhaaf waa raacaynaa nabi allo waa u tegaynaa fakharajuu waa bixeen fasharibuu waxay cabbeen min albaaniha caanaheeda iyo wa abwaaliha kaadideedii fasaxuu waa biskoodeen caafimaad waa ka sara waa ka waa ka boodeen xanuunka kaadidu marka maxay t dee madaahib baa qaba inay daahir tahay madaahibta aan qabin sida imaam shaaficiyana waxay leeyihiin shay daahira oo qofka daawo u ah haddii la waayo shay aan daahir ahaynoo daawo ku jidhana la helo waa la siin karaa wixii aan khamrada ahayn khamrada iyadu waa cudur socda cidna laguma daaweynayo a lama ogola iyada nimankii waa biskoodeen waa qaras bixeen waa hawo gedisteen waa ka waa ka sara boodeen markay xoog yeesheen oo dee ninkii geel jir ahaa geel nebiga la joogay ay muddo la joogeen faqataluu waxay dileen raaciya rasuulillahi rasuulka ilahi sal sl kii geela ula joogay bay madax ka gooyeen geelii caanihiisa iyo kaadiisa ku biskoodeen ninkii hayey geelii nebiga bay dileen yasaara nuubi baa la dhihi jira waa dileen adimaday jireen indhahana qodax bay kaga mudeen saxaabiga wa adradu nacama geeliina waa eryadeen adradu dardi waa maxay waa geel la dhacayo mataqaanaa dee aan loo turayn adradu waxay cayrsadeen annacama geeliina waa la carare geelii nebigaa waa la dhacay waxa weeye waxaan geelasha kala dhacayo balaayada ah waa wax horay u soo jiray geelii nebigii ba kuwaani dhaceen calayhi salatu wasalaam fabalaqa daalika rasuulallaahi warkaasi nebigii buu gaaray geelii la dhac baa layidhi ninkiina la dil fa arsala fii aahaarihim raadkoodii buu ciidan ku diray nebigu calayhi salatu wasalaam fa udrikuu nimankii waa la gaaray niman farda saa ula biibayaa laga daba dira nimankii waa la soo hela fa geeliina waa laga soo dhigay fa jii'a bihim waa lala yimid fa amara bihim nebigu wuxuu amray gacnaha iyo lugaha in la jaro fa qudacat aydiihim wa arjuluhum gacnahoodii iyo lugahoodii baa la jara koow waa ciqaabkii u weynaayo nebigu sameeyey wa samara acyunahum indhahoodina waa la nusmaara so iyaguba qodax soo kuma mudin saxaabiga indhaha kagama mudin say u galeen oo kalea loo gelayaa uma nabadahum fi shamsi qoraxdaa lagu tuuro iyagoo dhaawac oo dhiig butaacayo xataa maatuu ilaa ay dhinteen iyagoo biyo biyo biyo ku haya ilaa qofka dhaawaca wax ka biyo jecele yaa bahalka ilaa qofka biyana la siisan mayo qofka markii la rabay in la badbaadiya inta gacanta la gooyo ba hadda hadduu xatuug yahay gacantaa la goynayaa bes waa la sharootaynayaa xididada dhiig joojis baa lagu samaynaya waa caadi ilaa ninkaa inuu noolaadaa la rabaa laakiin kuwa inay noolaadaan lama rabo nimankan waa ridoobeen horta waxaa nimanka horta diintii bay ka bixeen nebigu waa iyagi rumeeyey murtadiin bay noqdeen diintii bay ka bixeen kow xoolana waa dhaceen ninna waa dileen si xunna waxba u dileen bes wixii baa laiskugu daray marka baabu hubuuti اlqisaasi buu baab yahay qisaaska sugnaanshihiisa fi lqatli dilid bilxajari dhagax haddii dhagax cidi wax ku disho iyo wakayrihi dhagax waxaan ahaynoo min almuxadadaad ah iyo walmuhaqalaat waxyaalaha muhaqalaadkaadi oo culayska ah qof baa culays dusha laga saaray intaasoo kiintaal ama intaasoo fuusto ama kunteen dhar waa lagu dili ama dhagax baa lagu dila muxadadaad baa lagu dila saas waa sugnaanaysaa wixii oo kalea kana lagu dilayaa waxaa kaloo baabku baab u yahay waqatli rajuli nin dilidiis bilmarad haweeney nin hadduu waxa weeye islaan dilo islaantii baa dhimatay ninkii markii lasoo qabto isagiina waa la dilayaa gabadhii baa loo qisaasaya war annaga ninka yaga nin baa loo qisaasi karaae islaan buu dilayoo islaan loo qisaasimaya la dhihi maayo ninka waa la dilayaa islaantuu dilay baa loo dilayaa ma garatay waay annafsu binafsi wey xadiidu anas ibni maalikin qaal cadaay yahuudiyun yahuudibaa waxa weye horaray ku xadgudbay weeraray fii cahdi rasuulilah xilligii nabiga sal alla alay slm yahuuddu balaayo badana waa waxaan kaar ku dhacday yahuuddu waa balaayo nin yahuudiya xilligii nebiga calaa jaariyatin haween gabar gabar buu weeraray fa akhada wuxuu qaatay awdaaxan silisyadeedii xullidii ama fidadii wixii u xirnaayoo sida dahabka oo kale la xiranayay buu ka ka xoog ka qaatay taa awdaaxdaasoo kaanad cale dugaagadihii iyo jinjimihii iyo wixii silisyadii wuu ka qaatay waradakha ra'saha iyadana madaxiibuu bashaaqay dhagax ta kaga dhuftay kala duuliyey si aysan hadhow u dhihin ee ciddii dishay u sheegin wuxuuse yidhi ha dhimato fa ataa bihaa gabadhii waxaa u yimid ahluhaa dadkeedii fa ataa bihaa gabadhii waxay u keeneen ahluhaa dadkeedii rasuulallaahi nebi moxamed sal ly slm walxal hiya fii aakhiri ramaqin nafta meesha u dambaysay iyadoo ku sugan ramaq waa maxay fiifta u dambaysay iyadoo maras si dhiman rabta yaa dhuunyeerisa baa nebigii loo keena calayhi salaatu wasalaam gabadhii walxaal qad usmitat la aamusiyey ma hadli ka dhoh oo qof maskaxdii laga maskaxdii baa laga garaaca ma hadli ka dhoh laakiin waa miyir qabtaa faqaala lahaa rasuulahi nabi wuxuu ku yidhi sal sl man qatalaki yaa ku dilay sheeg intaan nafta kaa dhicin yaa ku dilay wixii dabagal baa raba in lagu sameeyo moogtahay kiis dembi baa dhacay marka iyadu jawaab ma bixin ka dho waa in dadkii loo tiriyo aagga deganaa hebelmayaa hebelmayaa hebelmayaa hebelmayaa hebelmayaa dadkii baa loo tirinayaa markaasaa nebigu wuxuu dhahaa fulaanun hebel ma hebel baa ku dilay ligayri ladii kii midaan ahayn qatalaha dilay ninkii dilay nin aan ahayn baa la magacaabaa fa ashaarat bira'saha madaxa waxay ku ishaadhaa allaa madaxay dhaqdhaqaajin ka dhaha saa un bay dhahdaa ninkii dilay nin aan ahayn markii la magacaabo madaxay saa dhahdaa allaa qaala wuxuu yidhi faqaala lirajulin ninbuu wuxuu ku yidhi aakhare kale oo hayri ladii qatalahaa nin kaloo misna wuxuu lagu yidhi kaamaya haddaa fa ashaarat alla may faqaala wuxuu yidhi fulaanun haddaama hebel baa liqaatiliha kii dilay ah yahuudigii fa ashaarad waxay ishaadha annacam ma hadalka dhamogta ninkii dilay markii magaciisii la keenay bay madaxa ruxday fa amara bihi rasuula nebigu waa amray sal alla alay slam ninkii in la soo qabto madaxana la bashaaqo farudika ra'su madaxiisi baa la bashaaqay bayna xajarayni laba dhagax dhexdood dhagax baa hoosta loo dhigay dhagaxna dushaa looga dhuftay dam haysla dhinto isagaa sida u galay gabadhe waaya waa dambe u noqon mayaan marka arrintu marka hadda haddii qof yidhaahdo hebel baa i dilay ma la iska qaadanayaa ama ishaaro iska bixiyo arrintu intaa keliya ma ahayn ninkii yahuudiga markii lasoo qabtay la yidhi waryaam anaa dilay isagii baa qirtay isagii baa qirtay oo wuxuu yidhi anaa dilay yahuud waa balaayo waayah baabu saa'ili kii horarka ahaa buu baab yahay calaa nafsi اlinsaani qof nafti soo hororay ow cudwihi xubinkiisa soo hororay idaa dafacahu markuu iska celiyo almashuulu calayhi kii lasoo hororay kii lasoo hororay baa kii iska celiyey horarka ahaa fa atlafa wuxuu telfiyey kii lasoo weeraray nafsahu kii soo weeraraybuu nafti ka qaada ow cudwahu xubinkiibuu ka telfiyey laa damaan caleyh waxba laguma leh kan isdifaacay kan isdifaacay waxba laguma leh markaa horor buu ahaa adiga waxaad iskaga celinaysaa tillaabooyinka midba midii ka yadhahay marka hore haddou qaylo ku cararayo haddou dhawaaq ku cararayo haddii bahalla dul marayo ku cararayo sida arrintu u kala yadhahay laakiin haddii arrintu tagto in lagu dilo kii horarka ahaa wax lagu leeyahay qofkaa ma jiro haddii dhinto iyo haddii dhaawac gaaraba waay dadkaan baa iska dhahaya dee ina bani fulaan bu ahaadoo dee hana la siiyo waxa weeye waxuu doonaba hagu socdee maxaa idinka jira nasiiya wixiis unbay iska dhahayaan maogta ya oo muxuu u socday inuu isba kan dilo u socday ma isku dhiibi lahaa xadiidu cimraan ibnu xusein saxaabiga markii lasoo qaado saxaabiga ducada la aqbalo cimraan bin xusein allahuma kfir dembana ana rajula nin baa cabo qaniinay yadda rajuli nin gacantii nin baa nin gacantiisii qaniinay isgacantiigu fanazaca yadahu gacantiisi uu ka soo siibtay min famihi afkiisa markuu xanuunsaday dee kii la qaniinay gacantiiba afka ka soo dhuftay fawaqacad waxaa soo daadatay aniyataahu labadiisii foolo hore afar aniyaa qofku leeyahay laba hore iyo laba laba hoose labaa soo daatay gacantii bay soo raaceen fakhtasamuu ila nebi nebigii bay usoo doo usoo dood tageen sal alla alay slm waa xaq iyaga hana siiyo weeye moogta ninkaana foolasha naga tuuray iyo horar buu ahaa ninku waaye faqaala wuxuu yidhi nebigu yacubu ay yacubu yacabu yacabu axaduku midkiin mayuu qaniinayaa akhaahu walaalki kamaa yacabulfaxlu qoorku soo u qaniino sida qoorku wuxu qaniino ratiga qoorkaa mayaa midkiin qof kale iskaga qaniinayaa laa diyata laka wax mago aad leedahay ma jiraan foolashaadi adiga waxaa weeye waa kaasa adaa nin ku qaniinay sida foorku wax iskaga raamsado oo iskaga qardamsado oo wax iskaga geedaha iskaga jarto kala qof gacantii iskaga ruugaysaa iskaga qaniinaysaa waxa lagu waxaa foolashaada adaa adaa iska khasaarshay waxba malihi maga malihi laa diyata laka mawjuuda waracdaada akhrajahu الbukhaariyu xadiidu yacla bna umaya radi allahu canhu qaal qazowtu maca الnabiy sal l sl nebi maxamed maciisaan duulaan qaaday jeysh alcusrati ciidanka ciidanka jeyshka la dhihi jiro alcusra tabuka fakaana min awhaqi acmaali buu yidhi acmaasheeda tan loogu kalsooni badan yahay waxay ahayd fii nafsi aniga nafteyda saan is lahaa taas bay ahayd duulaanka camalkaan samaynay waxyaalaha aan ilaahay agti ugu rajo badnahay hawsha aan qabannay bay ka mid ahay ilaahay darti fa kaana lii ajiirun nin kuuliya baan lahaa fa qaatala insaanan qof buu la dagaala fa cadda axaduhumaa midkood wuxuu qaniinay isbaca saaxibi kii kale fartiis fantazaca isbacahu fartiis buu ka siibtay afka kala soo dhufsada fa andara aniyatahu buu soo tuura foolkiis fasaqada waa soo daaratay soo dhacday waaye foolkii marka duulaankan tabuukana sanadkii sagaalaad buu ahaa foolashii baa soo daartay fandalaqa ila nebi nebigu aada sal sl faahdara nebigu ani aniyatahu fooshiisii nebigu hadir buu ka dhigay waxaa ku leedahay male baa leeyihi wa qaala wuxuu yidhi afa yadacu haddaa miyuu ka tegi lahaa isbachu fartiisa fii fiika afkaada hadduusan kaa hadduusan soo dhufsan gacanta haddaa ma iska dayn lahaa afkaada ah ku jidha fartuye taqdamuha adoo iska raamsanaya ma haddaa afka inta u daaya gacantu iska raamsan lahay yaa qaala wuxuu yidhi axsibu waxaan u malaynaya qaala inuu yidhi kamaa yaqdamu lfaxlu qoorku soo iskaga raamsado mayuu gacanta afka kuugu daynayaa iska jaqdido iska ma jidhaal yidhi waxba meli waxaa ku leedahay haba yaraatee ma jidho markaa horar buu ahaa waay xadiidkan ku dar iyo xadiidka ku xiga baabu ihbaati lqisaasi buu u baab yahay qisaasta sugnaanshaheeda fil asnaani ilkaha iyo wamaa fii macnaahaa waxa macnaheedo kale leh xadiidu anas qaala wuxuu yidhi kasarat rubayic gabadhii rubayic la dhihi jiray ayaa jebisay wahiya camatu anas binu maalik anaskii nebiga khaadimkiisa ahaa eedadi wey waxay jebisay haniyata jaariyatin gabar ee foosheed oo minal ansaari ah fadalabal qoomu reerihii gabadhu ka dhalatay foolka laga jebiyey waxay dalbadeen alqisaas xoola ma rabna bay dheheen intaasoo kale haddana foolkeeda ka jebinaynaa faatawu nabiya nebiga u yimaadeen sal l slm faamara nebiyu nebigu wuxuu amray sal l slm bilqisaas anas eedadiis wuxuu yidhi ha isku dhibto foolka ha laga jebiyo iyadana faqaala anas anasubnu nadr waa anas kale anasubnu nadri ma taqaanaa isna waa camu anas binu maalig anas binu maalig adeerki weeye anas binu maalig adeerkiis oo anas binu nadri la yidhaahdaa wuxuu yidhi laa maya gabadhan foosheeda la jebin mayo wallaahi laa tugsaru sinuhaa iligeeda inaan la jebinayn yaa rasuul allah diinta iyo xukunka ma diidana waa nin xag rabbi kalsooni ka haysta ee maaha inuu xukunka mucaaradayo faqaala rasuulu llahi baa yidhi sal lla alay waslam yaa anas kitaabullahi ilahay kitaabkiisa alqisaasu war kitaabka ilahay baa qisaasu ahaata oo ku jidhaa ee waxa weeye aqbala faradiya alqowmu hadalka intii la waday qoladii gabadhooda iliga laga jabshaa raalli bay noqdeen waqabiluu waxay aqbaleen al arsh mag inay qaataan waxbaba naga iskaba daaya dheheen noo qiimeeyey iliga gabadha ka jabay nin baa dhaartay weli ilaahay faqaala rasuululahi wuxu yidhi sal ly slam inna min cibaadillahi ilaahay addoommadiisa bay ka mid ahaadeen man qof low aqsama cala allahi ilaahay hadduu ku dul dhaarto la abarahu ilaahay u baarinimo samaynayo addoommada ilaahay waxaa ku jira mid hadduu ilaahay ku dul dhaarto ilaahay u baarinimo samaynayo wallaahi ilaahay caawa inuu roob keenayo hadduu yidhaahdo ama wallaahi arrinta tahay in xal loo helayo biri ama saa dambe hadduu yidhaahdo ilaahay waa u baarinimo samaynaya ya wallaahi inaan gabadha iligeeda la jebinayn ilaahay waa ka yeer markaa ninkaas waa ninka cajaa'ibka ah akhrajahu lbukhaariy baabu maa yubaaxu bihi baabu maabuu baab yahay yubaaxu bihi lagu bannaynayo damulmuslimi qofka muslimkaa dhiiggiis waxa lagu bannayn karo in la daadiyo uu ku bannaanaan karo xadiidu cabdillahi bni mascuudin qaal qaala rasuul lahi sal ly slm wuxuu yidhi laa yaxilu damu mri'in qof dhiigi xalaal maaha muslimin muslima yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa bixdaa alaain saddex mid dukood waa qofka dhiiggiisa ku bannaayay annafsu binafsi naf naf dish annafsu tuqtalu binafsi wahayibu mid garooba azaani zina galay isagoo guur horeo xalaala soo marayba gogoldhaaf sameeyey waa la dilayaa dhagax baa lagu dilay walmaariqu min addiini diinta kii ka baxay wey kan saddexaad ataariku aljamaaca jamaacada muslimiinta iskaga tegey waa ridoobey kanna waa dintu ka baxa waay isna waa sidoo kale taasina waa taas marka akhrajahu lbukhaariyu baabu ismi man qof dembigii buu u baab yahay sanna alqatla dil jideeyey qofkii u horreeyey oo dil sameeyey adduunka oo ilaa maanta qofkii gardarro lagu dilo dembigii bar leh alla maxaa dad la laaya adduunka waxaa wada baaba'aya meel kasta hadda adduunka wax kastoo dulmi dhiig kastoo ku dhaca qayb baa ka raacaysa isagaa bilaabay dadka baray xadiidu cabdillahi bni mascuud radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal ly slam wuxuu yidhi laa tuqtalu nafsun naf lama dilo dulman dulmi ilaa kaana waxaa ahaanaya cala bni aadama ina aadamkii alwali hore kiflu nasiib min demiha dhiiggeeda dhiiggaa dembigiisa wey qayb buu ku leeyahy liannahu ninkaas ina aadankaa hore awalu man qofkii u horreeyo ahaa sanna alqatla dil yaa bilaabay oo jideeyey qaabiil baa la dhihi jiray yuu dilay walaalkiis habiil midka qaafka leh waa midka qaatilka noqday waa qaabiil kan kalena waa haabil saa u kala soco waayah akhrajahu lbukhaariy baabulmujaazaati buu u baab yahay iska jazayn biddimaa'i dhiigagga fil aakhirati aakhiro wixii dhiig ahaa la waayi mayo dadkii dadka laayey waa layska jazaynayaa wa annahaa dhiigaggu awalu maa shayga u horreeyo weeyo yuqdaa fiihi dhexdiisa la kala xukumayo baynannaasi dadka dhexdooda yowma alqiyaama maalinta qiyaamada waxa u horreeyo dadka lagu kala saarayo waa dhiigagga wixii dhiig kala qaba wixii is-ogaa iyo waxaan is-ogeynba dhiig wixii ah xadiidu cabdillaahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala nebiy sal ly slm wuxuu yidhi awalu maa shayga ugu horeeyo yuqdaa la kala yuqdaa la xukumayo baynannaasi dadka dhexdooda biddimaa'i buu ahday dhiigagga dhexdooda adduunka dhacay qadaayaadka u horeeya dhiiggaa la xukumaya wixii xuquuq ah akhrajahu lbukhaariy fii kitaabi raqaaq aq baab اqisaas ywm اqiyaama laakiin xadiid kalena wuxuu le waxa u horeeyo dadka lagu kala xisaabiyo waa salaada waa saxis waxaa weeye cibaadada ilaahay xaggaasna xagga ilahay wixii la xiriira salaada u horeysa xagga binu aadamka dhexdoodana dhiigga u horeeya wاllahu subxaanahu wa tacaala aclamu bالsawaab